kulankeeni inuu ka bedelan yahay kulanka maanta kulamadii hore oo aada doodo dhab ahaan aqalkan hawshii uu loo igmaday ee loo aas-aasay in maanta aanu u fadhino madalayaal waxaad moodaa arrinta hadda aan u fadhino waxaad moodaa shaki wax keenay inuu ku abuurmay ajandaha maanta jira oo ah khilaafka iyo cabashada maamul goboleedada iyo shakiga dowladda dhexe ee federaalka taasna waxay ku timid maamul goboleedadii oo u arkay inay dowladdii dhexe gacmaha usoo riidatay oo ay doonayso inay burburiso ama isbeddel ku samayso maamul goboladiinina ayaguna ay u ar sidaasay u arkeen dowladdii dhexena waxay aragtay in ayadana ay hawsheedii ay u gacan dhaafeen maamul goboleeda waxaa meesha jira oo laisku haysana waa qodobada suuriya waxaa qabaa marka mudane guddoomiye hadda waa tan madaxweynaha ku baaqay shir shirkaas oo uu ajando oga dhigay dhibkii meeshan ka dhacay iyo sidii qaranka midnimo uga gudbi lahaa dhibkaas oo kale inuusan dhicin wixii khilaaf jirana loo dhamaystiri lahaa roolka aqalkan markaa isagoo gudanaya waajibaadkiisii aqalkana u yahay aqal ku cusub hawsha intii ka horeysay maanta waxaan dhihi karnaa abaabul iyo stoosin iyo sahabeyn aqalkan uu sameynaya bay ahayd laakiin wixii maanta ka dambeeyo sidaad guddoomiye u sheegtay wax baan xeerinayay baa tiri wixii la xeerinaya waxaan rabaa waanu soo dhaafnay xeerintii godkiiba biyo noogu soo galay marka waajibaadkeena dastuuriga ah inaan gudano oo aan u diyaar garayno inta uusan shirkaa dhicin ajandihii iyo qorshihii hawshaas lagala qaybgeli lahaa oo aad kagala qaybgeli lahayd shirkaas dhacaya labada qaybood qaybna saddexaad buu ka yahay aqalka guddoonkiisa adoo kaashanaya guddoonka golaha shacabka waxaa kaloo qabaa halkan shirkii kismaayo waxaa qabaa nimankan xaq bay u leeyihiin maamul goboleedadu inay shiraan xaq bay u leeyihiin cid ka celin kartaa ma jirto wakti ay doonaan bay shiri karaan meeshay doonaan bay ku shiri karaan qodob ka hor istaagi karo ma jiro waxaa keli oo dhibka hadduu jiro weeye wixii meesha ka soo baxay wax dhibaato keeni kara laakiin shirkooda inay qabsadaan cid u diidi kartaa ma jirto taana waxaa qabaa inay ku timid dhibkii ka dhacay galmudug inay sabab u ahayd inay sabab u ahayd khilaafkii dhex maray maamul goboleedadii dowladda dhexe oo ahaa booqashadii lagu tegay imaaraadka lagu tegay si kastaba ha loo tago anigu marka maxaa qabnaa arrintan inaan si toos ah loo galo guddina la diyaariyo oo adi aada guddoomiye ka tahay hawshana gacanta ku dhiga khilaafaadkan dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedeedka ka dhexeeyana cidda gundhiga u ah waa golaha golaha isagaa isku xiraya maamul goboleedkuu wakiil ka yahay dowladda dhexena isagii baa ka mid ah wixii dhex mara ciddii hanan laheyd ayaga wey waxaa kaloo la rabaa maqaamka aqalkan uu leeyahay ee uu ku leeyahay haybadda uu ku leeyahay dowladda dhexe madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay caddahay oo shaqadeedu ay noqoto wax damba xeerinaya inay jirin siduu sharcigu yahay in loogu dhaqmo ma doonayo inaan ku dha hadalka rag baa iga dambeeya waa mahadsantii